أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna faafreebka wararka qodobada caawa aad maqli doontaan hadduu alla idmo waxaa ka mid ah qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada oo maanta ka dhacay gudaha magaalada muqdisho iyo deegaanka xawaadley ee ka tirsan shabeellada dhexe faahfaahin ayaan idinkaga haynaa qaraxyadaasi qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah maxaawar celinno ah oo laga bixiyey heshiiskii xasan sheikh uu ku aqbalay in badda soomaaliya loo saxiixo dowladda itoobiya waxaad maqli doontaan waraysi aannu la yeelannay afhayeenka golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga nabadoon ismaaciil xuseen haaruun oo arrimahaasi ka hadli doona qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah dagaallo u dhexeeyey dadka deegaanka iyo maamulka riddada somalilan oo maanta mar kale dib uga qarxay magaalada ceerigaabo ee gobolka sanaag faahfaahin ayaan idinkaga haynaa dagaaladaasi xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in xubno ka tirsan murtadiinta ay jawaasiis u yihiin dowlado shisheeye oo ay u shaqeeyaan barnaamijka ayaan ku soo qaadan doonnaa waxaad sidoo kale barnaamijkeenna ku maqli doontaan wilaayadii islaamiga galgaduud oo ka warbixisay xamla dacwadeed muddooyinkii lasoo dhaafay ay wilaayadu ka waday degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi barnaamijkah ayaan ku soo gudbin doonnaa kelimaad arrimaha ku saabsan xubintii khasana kama marna barnaamijkeenna waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag aannu ku bilowna barnaamijkeenna qodobka ugu horreeya ee diiradda aan ku saari doonno qaraxyo khasaare lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka riddada ayaa maanta waxay ka kala dhaceen gudaha magaalada muqdisho iyo deegaanka xawaadley ee ka tirsan shabeellada dhexe haddaba qodobkaas iyo qodobo kale waxaad ku maqlaysaan xubinteenna hadalhaynta waxaana la diyaaraa walaalkeen maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee maanta mujaahidiintu fuliyeen ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo madaafiicdu waxay ku dhaceen gudaha xerada dhaawaca waa in ka badan shan iyo toban askari oo murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay maanta howlgal qaraxa ka fuliyeen kontaroolka maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa nisa ee xaafadda abagado ee degmada dherkinley ee magaalada muqdisho dhaawaca waa hal askari oo murtadaah dhanka shabeellada dhexe ciidamada mujaahidiintu waxay maanta ilaa laba qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku lugeynayay duleedka deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellada dhexe waxaana jira khasaare gaaray cadowga waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xamse cabdi barre oo sheegay in xubno ka tirsan xukuumaddiisa ay jawaasiis u yihiin dowlado shisheeye guuldaradii xooganeed ee xukuumadda xasan gurgurte ka soo gaartay dagaalkii khasaaraha badan dhaliyey ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose ayaa khilaaf iyo kala shaki ka dhex abuuray madaxda ugu sarreysa ee xukuumaddaasi elawareedyo ayaa sheegaya in khilaaf uu soo kala dhex galay xasan gurgurte iyo ra-iisul wasaarihiisa xamse cabdi barre kuwaas oo ku heshiiyey in dagaal siyaasadeed iyo mid milatari lala galo axmed madoobe siyaasiyiin mucaarad ah iyo qaaqlayaal caanka ah baraha bulshada ayaa sheegay in labada nin ay qarka u saaran yihiin shaacinta khilaafka dhexdooda ah la taliyayaasha xasan gurguurte ayaa waxay u soo jeediyeen talo ah in uu xilka qaadis ku sameeyo xamse cabdi bare oo ku fashilmay in uu siyaasad ahaan iyo milatari ahaan u wajaho axmed madoobe dhinaca kale xamse cabdi bare oo kelimad ka jeedinayay shir ka dhacay muqdisho ayaa sheegay in mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumaddiisa ay dabadhilfiyo u yihiin dowlado shisheeye isagoo wejigiisa laga dareemayay caro uu ka qaaday guuldaradii raaskambooni ayuu qiray in dhexdoodu ay iskhiyaamaynayaan dabadhilif baa innaga dhexdeena ka buuxsamay oo shisheeye u shaqays miiran ah waxaad maqlaysaa hebel oo dowlad hebel xoola ka qaata oo dabadhilif ah marka waxaan maraynaa marxalad dullinimo oo aad u liidata ayuu ku cataabay xamse cabdi bare arrinta xusidda mudan ayaa ah in xamse cabdi bare uusan marnaba soo hadal qaadin heshiiskii khiyaanada ahaa ee xasan gurguurte uu isbuuci lasoo dhaafay la saxiixday abiy axmed kaasi oo dhigayay in etoobiya la siiyo qeyb ka mid ah badda soomaaliya waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ah warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dagaal u dhexeeyey somalilan iyo s c oo ka dhacay ceerigaabo gelinkii dambe ee maanta waxaa magaalada ceerigaabo ee xarunta u ah gobolka sanaag ka qarxay dagaal u dhexeeya maleeshiya oo kala taabacsan maamulada shaadala dirarka ah ee lagu kala magacaabo somalilan iyo s c khaatumo dagaalka ayaa si gaar ah waxa uu u dhex maray maleeshiyada waxay ugu yeeraan booliiska maamulka uu fadhigiisu yahay hargeysa iyo maleeshiya taabacsan maamulka fadhigiisu yahay laascaanood iska horimaadka ayaa la soo wariyey in uu ku faafay oo maleeshiyada isla galeen xaafadaha magaalada ceerigaabo shabaaqda rasaasta iyo daryanka hubka culus ee la isku adeegsanayay dagaalka ayaa laga maqliyey gudaha magaalada muuqaal kooban oo baraha bulshada ku faafay ayaa muujinayay guri uu ku habsaday hoobiye ka mid ahaa hubkii cuslaa ee la isku adeegsanayay dagaalka inkastoo aysan ka dhalan khasaare nafeed marka laga soo tago burbur uu geystay khasaare kala duwan in uu jiro ayaa la soo wariyey walow aan faahfaahin rasmi ah laga helin dagaalkani ayaa daba socda iska horimaadyo horey uga dhacay xerigaabo oo u dhexeeyey maleeshiyada labada maamul ee kala fadhiya hargeysa iyo laascaanood waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday warbixinada ay mareegtu daawacday waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen wilaayaadka dalka waxay sidoo kale mareegta wakaaladda wararka ee shahaada daawacday warbixin ay kaga hadlayso maraykanka oo soo dhoweeyey heshiiskii ankara ee u dhexeeyey etoobiya iyo soomaaliya dhinacyadana ku booriyey dagaalka ka dhanka ah xarakada shabaabulmujaahidiin waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa askar ka tirsan dowladda burkina faso oo lagu dilay weerar ka dhacay dalkaasi mid ka mid ah howlgalladan waxa uu ahaa weerar ay isku difaacaysay oo ay kaga hortagtay askar ka mid ah xukuumadda burkina faso oo duulaan kusoo ahaa wuxuuna ka dhacay duleedka mandiqad ka tirsan wilaayada didogo weerarkaasi waxaa ciidanka burkina faso ka soo gaaray khasaare nafeed inta la ogyahay waxayna goobta uga carareen qaar ka mid ah hubkii ay wateen kadib markii uu weerarkaasi dhacay mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen xarun ciidanka burkina faso ay ku leeyihiin mandiqadda ramba waxaana halkaasi askarta dowladda burkina faso ka soo gaaray khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed intaba laba askari ayaa laga dilay halka laga furtay hub iyo agabyo kala duwan sidaas si la mid ah waxay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam kamiin u dhigeen kolonyo ka tirsan murtasaqada fagner waxaana qaraxa lala beegsaday mid ka mid ah gawaarida murtasaqada ruushku dhistay ay wateen waa tahay maahir maxay ahayd hadalhayntii maanta tiilay baraha bulshada waad mahadsan tahay ismaaciil hadaleynta waxay ahayd dagaal gelinkii dambe ee maanta ka qarxay magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag halkaasi oo ay isku farsaareen maleeshiya oo kala taabacsan maamulada laascaanood iyo hargeysa muuqaalo kala duwan oo baraha bulshada lagu faafiyey ayaa ismaaciilow waxay muujinayeen dagaalka labada dhinac u dhexeeyey ee gelinkii dambe ee maanta ka bilowday magaalada ceerigaabo dhowr saacadood ayuuna dagaalkaasi socday maleeshiyadu waxay isu adeegsanayeen madaafiic kuwaasi oo ku hoobanayay guryaha ay dadka rayidka ah degan yihiin xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamigana ismaaciil caawa waa inaga intaa أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaannu ku guda jirnaa dhowaan madaxa kooxda ridada soomaaliya xasan gurgurte ayaa baddii soomaaliya u saxiixay abey axmed isagoona ammaan kala dullacay ciidamada itoobiya ee duulaanka ku jooga qaybo ka mid ah soomaaliya islamarkaana xasuuqa u geystay shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah haddaba bulshada soomaaliyeed sidee uga warceliyeen heshiiska xasan sheikh uu ku aqbalay in badda soomaaliya loo saxiixo dowladda itoobiya haddaba arrimahaasi waxaa falanqaynaya waryaheena maxamed xasan alfaatix oo isha soo mariyey sida looga warceliyey heshiiska xasan sheikh uu badda soomaaliya ugu saxiixay dowladda itoobiya bismillaah aad baad u mahadsantahay ismaaciil tafaasiil dheeraad ah waxay ka soo baxaysaa kulan dabayaaqadii isbuucii lasoo dhaafay wadanka turkiga ku dhex maray ra-iisul wasaaraha dowladda xabashida etoobiya iyo madaxa kooxda ridada soomaaliya sida ay daabacday shabakada middle st i kulanka oo saacado badan qaatay ayaa ku soo idlaaday in abi axmed uu helo wixii uu in muddo ah baadigoobaya oo ah badda soomaaliya qayb ka mid ah in si bilaash ah lagu siiyo kowdii bishii janawari sanadan sii dhammaanaysa labada kun afar labaatankii ayuu muuse biixi madaxii hore ee maamulka ashhadala dirarka ee somalilan wuxuu etoobiya u saxiixay inay qaadato qayb ka mid ah ee badda soomaaliya hadda waxa uu helay abi axmed in magacii soomaaliya lagu siiyey badda soomaaliya halkii markii hore heshiis uu la galay maamul goboleed goonigoosad ah oo aan aqoonsi caalami ah iyo mid gobolka ah midna aan haysanin marka etoobiya hadda waxay gaartay guul ah in qalinka kooxda ridada ay ku qaadanayso biyaha dalka soomaaliya mas-uul u hadlay xukuumadda dabadhilibka turkiga wuxuu sheegay in wadaxaajoodka labada dhinac uu socday ku dhowaad toddoba saacadood oo aan kala joogsi lahayn dowladda xabashida etoobiya hogaamiyaheeda abiy axmed wuxuu diiday in uu ka laabto m o u gii ama is-afgaradkii ula saxiixday muuse biixi cabdi arinta la yaabka leh ee shabakada middle st i ay soo warisay waxay tahay abiy axmed waxaa lagu kari waayey in soomaaliya u aqoonsado dal madax bannaan oo leh dhul bad iyo dad intaba sida aynu ognahay xeerarka u degsan ee dowladaha dabaaqiida ah waxaa ka mid ah in ay aqoonsadaan dalka madax bannaanidiisa inuu dad leeyahay inuu dhul leeyahay iyo haddii u bad leeyahay etoobiyaanku intaasba aqoonsana sababtu waxaa weeye dhul soomaaliyeed oo dadka soomaalidu ay leeyihiin aslan cunsurka etoobiyaanka ah jirkiisa kuma jirto waxay aaminsan yihiin in taytaley oo balcad ah ilaa muqdisho uu yahay dhul ay etoobiya iyo xabashidu ay leedahay marka abiy axmed isagoo mabda'aas ka duulaya ayuu diiday inuu aqoonsado in soomaaliya ay tahay dhul leh dad iyo bad intaa wuu diiday wararku waxay intaas ku darayaan in wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo hekaan faydaan iyo erdogan madaxweynaha waddankaas markii dambe ay ku cadaadiyeen abiy axmed in uu aqoonsado soomaaliya uu aqoonsado dowladda madax bannaan arrinta layaab kale waxay tahay ismaaciilow in madaxa kooxda ridada xasan gurgurte markii arrinkaas loo sheegay uu farxay uuna wax walba ogolaaday inuu feermeeyo wax walba ayuu ogolaaday isagoo ka dhigayey aqoonsiga etoobiya inay tahay guul weyn usoo hoyatay iyo in hadaf muhiim ah uu ka gaaray wadahadaladii ka socday ee waddanka turkiga sidaan ognahay sannaddii kun sagaal boqol lixdankii ayay gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga waxay soomaaliya u aqoonsadeen inay tahay dal xur ah laakiin labada kun afar labaatankii iyo hadda oo la joogo ayuu abi axmed leeyahay soomaaliya waxaan u aqoonsanahay dowladd madax bannaan xasan gurgurtana daciifnimadiisa arrinkaas ayuu u sacabatumayaa wax walbana ee uu ku dhiibay arrintaas ayaa si aada runtii warbaahintu way u falanqaynaysaa shabakada middle st i waxay leedahay etoobiya waxay gaartay ahdaaf waaweyn oo ah in loo saxiixay badda soomaaliya heshiiskan waxyaabaha ku qarsoon aan lagu sheegin warqadii soo baxday waxaa ka mid ah in kooxda riddada ay feermaysay oo ogolaatay in ciidanka xabashida etoobiya wad ay sii joogaan xasan garguurta afkiisa ayuu ku ammaanay gumaadkii iyo xasuuqii ay ciidamada etoobiya ka geyseen dalka soomaaliya laakiin waxa qarsoon oo aan warqadda lagu soo qorinaya ah in kooxda riddada ay ogolaatay in ciidamada xabashida etoobiya ay sii joogaan dalka soomaaliya iyadoo waqti aan cayimin taasoo ka dhigan in gumaysiga etoobiyaanku ay ku haystaan dhulka soomaaliyeed ay kooxda riddada soomaaliya ogoshahay falanqayaashu waxay aaminsan yihiin in dowladda xabashada etoobiya ay isku heli doonto marin badeed deked iyo saldhig ciidan oo ay adeegsadaan ciidamadeeda badda waxaan ognahay in afartii sano ee lasoo dhaafay etoobiya ay tababaranaysa ciidan badeed iyadoo aan lahayn wax bad ah maraakiib ay kasoo iibsatay wadanka faransiiska oo la filayo in xeebaha geeska afrika ay soo gaaraan bilaha soo socda waxaana tusaale cad ah in etoobiya ay dooneyso marinbadeed iyo saldhig madaxweynaha xukuumadda dabadhilifka ee jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa dhowr bilood ka hor wuxuu ku dhawaaqay in etoobiya hibo ahaan oo u siiyey dekeda magaalada taajora badda cas ee jabuuti balse dowladda etoobiya way iska diiday inay qaadato dekedaas sababa la xiriira jabuuti oo shardi ka dhigtay in dekeda loo adeegsado hanaan ganacsi oo keli ah ayna ogolayn in ciidanka badda etoobiya ay saldhig ka samaystaan dekeda taajora markii arrinkaas uu soo shaabaxay ee dowladda etoobiya waxay u sheegtay jabuuti inaysan dooneynin dekedaas ayna ku qanacsanayn xukuumadda etoobiyana warkeedu waa uu cadyahay oo bishii lasoo dhaafay agoosto abiy axmed mar uu ka hor hadlayay baarlamaanka waddankiisa wuxuu sheegay in iyagu aysan dooneynin deked ay maalgashadaan oo badeecooyin ay kala soo degaan wuxuu tusaale u soo qaatay in ay u furan tahay dekeda laamu inay u furan tahay mombasa inay u furan tahay borto sudan inay u furan tahay berbera iyo inay u furan tahay jabuuti waxa ay doonayaan ay tahay marinbadeed etoobiyaanku waxay doonayaan marinbadeed ay kaga qayb qaataan loolanka caalamiga ee ka jira badda cas ismaaciilo waxaa kaloo su-aal ah kooxda riddada iyo turkiga etoobiya ma waxay bad ka siinayaan xeebaha badweynta hindiya sidaan ognahay soomaaliya wuxuu leeyahay laba bad oo ah badweynta hindiya ee badda cas falanqeeyaashu waxay sheegayaan in etoobiya waxaa la siinaya ay tahay badda cas waxaana laga siinayaa isla halkii hore uu u feermeeyey muuse biixi waa owdal deegaanka lughaye iyo deegaanada zaylac halkaas ayaa laga siinayaa sababta heshiiska waxaa ku cad waa in etoobiya in la siiyo marinbadeed goob aamin ah oo wax kala laasa ah aysan ka jirin deganaashiyana ay ka jirto owdal ayay badda laga siinayaa kadibna ilaa ay dhulka soomaali galbeed ee gumaysiga ku jira ayay isku xiranayaan xabashidu sida xasan garguurte laga feermeeyey waxaana la filayaa in arrimaha la sheegay ee farsamada la dhammaystiro bisha february ee soo socota su-aasha laisweydiinaya waxay tahay turkiga muxuu intaan oo dadaal ah iyo juhdi ugu bixinayaa sidii etoobiya ay badda u helileed turkigu wuxuu doonayaa in mashaariicdiisa uu ku boobayo khayraadka dihan ee dhexdagaaga badda iyo beriga soomaaliya uu u heli lahaa jawi degan babii'o aamin ah wuxuu aaminsan yahay in haddii dowladda xabashida etoobiya loo diido marinbadeed oo kooxda riddada uu khallaaso dhex maro in ciidamada xabashida etoobiya ay ka bixi karaan gobollo dhaca soomaaliya haddii ciidamada xabashida etoobiya gobolladaas ay ka baxaanna mujaahidiintu ay la wareegayaan kooxda riddadana ay dhacayso amba ugu yaraan awoodooda ay wiiqmayso marka wuxuu doonayaa in majaalka dhanka amniga ah oo uu aaminsan yahay in etoobiya aan amniga soomaaliya looga maarmin in bad la siiyo oo la raaligeliyo sidaasna uu kusii wato mashaariicdiisa uu ku boobayo khayraadka soomaaliya waxaa kaloo uu doonayaa in haddii marinbiyoodla siiyo etoobiya oo dekedana looga dhiso xeebaha dalka soomaaliya isaga ayaa dhisi doono wadooyinka highweyga ah ee isku xiraya dhulka soomaali galbeed iyo xeebaha badda cas ee soomaaliya qandaraasyadaas ayuuna il dhaqaale ka arkaa halkaas dhaqaale ayuu ka raadinayaa turkidu inta badan wadooyinka tareenada wadamada qaaradda afrika turkiga ayaa dhisa iyo wadooyinka highweyga ah ee gaadiidku ay isticmaalaan isku xira dekedaha iyo magaalooyinka turkiga ayaa dhisa marka marka wuxuu doonayaa in hal dhagax oo dhowr shimbir ku dilo in khayraadka shidaalka ee dhexceegaaga badda iyo beriga soomaaliya uu dhurto kadibna etoobiya haddii marin badeed la siiyo isagoo mashaariicda wadooyinka lagu dhisayo iyo dekedaha lagu dhisayo isagoo ula wareega ayuu rabaa oo kula loolamo ee dowladda imaaraadka carabta oo galaangal dhaqaale turkida uu kala dhexeeyo sidoo kale arrintan waxaa ka hadlay golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga waxaan waraysannay afhayeenka golahaasi nabadoon ismaaciil xuseen haaruun oo arrimahaasi ka hadlay waxaana waraysigaasi inoo qaaday walaalkeen bashiir muxiyidiin abu ayman bismillaahi raxmaan iraxiim waxaa istuudiyaha idaacadda andalus igula sugan nabadoon ismaaciil xuseen haaruun afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga soomaaliyeed ee bariga afrika ee nabadoone marka hore kusoo dhowow istuudiyaha idaacadda islaamiga alandalus bismillaah waa dhowah jasaaka allaahu kheyr ee nabadoone ugu horeyn su-aashaan ku weydiinaya waxa ay tahay kulan ayaa ku soo ilaaday caasimadda magaalada ankara ee dalka turkiga waxaa uu dhexeeyey ra-isul wasaaraha etoobiya abiy axmed iyo xasan gurgurte oo ah madaxa kooxda rajada soomaaliya haddii aad tihiin golaha dhaqanka odayaasha soomaaliyeed maxaad kala socotaan kulanka ka dhacay ankara bismillaah alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah marka hore ilaahay baanu mahad celinaynaa mahadaan bilow iyo dhammaad lahayn allaanu celinaynaa mahad kadib su-aashii haddii aan jawaab yar ka bixiyo saaad ula socotaba muddooyinkan baa dowladda turkiga ee daallimadda ihi waxay dabada ka riixaysay ama ay garhwadeen ka ahayd etoobiya sidii ay u dhexashiin lahayd ama ay u siin lahayd dhulka soomaaliyeed oo bad iyo berrinba leh sidaad la socoto hadda ka hor waxaa jiray heshiisyo dhowra oo layska hor keenay kooxda riddada ee soomaaliya iyo saliibiyiinta etoobiya ee xabashida arrimahaas waxoogaa way ku faylgaroobeen oo isma ayna qabannin arrintaasi isqabadka ay isqaban waadeenna ma ahayn mid murtadiyiinta soomaaliya ama xasan gurguurti iyo guruubkiisu arrin waddaninimo ma ayna ka ahayn waxay ka ahayd dan iyagu ay leeyihiin oo gaara baan aad iyaga ugaga dhex muuqanin markaa iyada ah arrintii iyada ahayd bar saddexaad baa waxaa u soo xaydxaytay ordogan oo ah madaxweyne ku-sheegga dowladda daaqiyada ahee turkiga madaxweynihii soomaaliya ku-sheeggii xasan gurguurto waxaa looga yeedhay turkiga ra'iisul wasaahihiina waxaa looga yeedhay turkiga etoobiya isu imaatinkay turkiga isugu yimaadeen arrin markii horeba laga sii shaqeeyey oo urdogan ka sii shaqeeyey isagoo danihiisa gaarkaa ka dhex fushanaya ama ka dhex fiirsanaya waa si wax aad moodid in xasan gurguurta warqad uun loo yeedhiyey oo wax tala ah waxba laga weydiinnin wax masiirana waxba laga weydiinnin bad iyo berri toonana waxba aan laga weydiinnin warqad unbaa lagu dul akhriyey warqaddii lagu dul akhriyey wax jawaaba kama uusan bixin markii horeabuu ronaadigu odhan jiray etoobiya waxba uma diidaninee bad iyo berrinba waannu u oggol lahaye arrinta somalilan iyo heshiiskeeda ha ka noqoto ayuuba markii hore odhanayey maanta xataa intaa wuu gabay intaa xataa wuu gabay saxeexii buu la rucleeyey wuuna ku jiiday saxeexii wax allayaala wax haba yaraatee dan ah oo ummadda soomaaliyeed meeshaa uga muuqata oo dalka iyo dadka u sheegayna xasan gurguurta ma jirto waxa uu hayaayina ma jirto waana shir ordogan uu u afduubay dowladda etoobiya danihii gaarka ahi lahayd sidai ay u heli lahayd iyada oo dhammaystiran ummadda soomaaliyeedna u ihaanaysnaan lahayd oo dulli ay ugu dhici lahayd unbuu u yeedhiyey isaguna wuu ka aqbalay waa tahay nabadoon ismaaciil maxaa laga fahmi karaa danta turkiga ugu jirto sidii etoobiya loogu sharciyan lahaa heshiiskii xaaraanta ahaa ee horaantii sanadkii hore ee ay muuse biixi la gashay kaasoo ahaa in qaybo ka mid a badda soomaaliya ee lagu siiyey etoobiya adeer turkigu si aad la socotaba ummadda soomaaliyeed dalkeeda iyo dadkeedaba waxaad moodaa in ilaahay in yaroo ilaahay ka badbaadiyey oo mujaahidiinta ah mooye inuu jeebka ku ritay baad mooddaa maraakiibtiisii shidaalka iyo nimcada iyo macdanta baadhaysa waa kuwan dhex gooshaya baddii soomaaliya danta ugu jirtaay waxa weeye waa dan iyo maslaxad reer turki oo ay ku dheehan tahay dantii abiy axmed iyo etoobiya ay ku dheehan tahay waa tahay qodobada ka soo baxay kulanka maxaa idinkaga baxay waa qodobo ihaano ah oo ummadda soomaaliyeed ee islaamka ihaano ku ah oo dhibaato ku ah oo guuldarro ku ah ummadda soomaaliyeedna dhammaantood way dhegaysanaysay wayna maqlaysay xasan gurguurta wixii uu ku hadlayey wixii uu ku hadlayeyna waa wax laga ficil qaato waa wax laga diriro waa wax laga dagaalamo waa wax in ruuxu uu sii noolaado uu naf sii jeclaysta aan loo baahnayn weeye loona madax laalaadin maayo waa la iska celin doonaa isaga iyo ka dabada ka wada ee turkiga labadaba ee nabadoon ismaaciil xuseen haaruun muddooyinkii lasoo dhaafay waxaan la soconay in xasan gurgurti iyo kooxdiisa marar badan ay ka hadlayeen mashruucan etoobiya lagu siiyey qeybo ka mid a badda soomaaliya ee uu u saxiixay muuse biixi hogaamiyihii hore ee maamulka shaadaladirirka ah ee somalilan ee kulanka hadda ku soo ilaaday ankara xasan sheikh ee wuxuu aad u bogaadiyey islamarkaana ammaan uu kala duldhacay ciidamada etoobiya ee duulaanka saliibiga ku jooga dalka oo uu ku sifeeyey inay yihiin kuwa dhiig u daadiyey waxa ugu yeeray nabadeynta soomaaliya maxaa arrinkaas loo fasirin karaa adeer waxaa loo fasirin karaa waxani waa camiil ruuxuna hadduu camiil yahay uu camiil ku weynaado oo qalbiga iyo niyadda iyo maskaxda waxa ka buuxiya ay camiilnimo tahay semberi wuxuu isku dayaa ruuxa kale ee ka soo horjeeda raalligelintiisa iyo qaboojintiisa waxaan u arkaa arrintaa ayadaa inay tahay dowladda nasaarada ee etoobiya iyo abiy axmed inuu ku rushaynayo biyo barafle inuu ku rushaynayo oo uu ugu rushaynayo si ay ummadda soomaaliyeed dulli iyo dhibaato dowladda saliibigii ay u gaadhsiiso sababtoo ah isagu dee wax damiir ah haba yaraate ee ma laha tii hore ee ninkii la odhan jiray muuse biixi tii muuse biixi tuka xun buu hadda sameeyey markii hore ta muuse biixi uu odhan jirina waan diidanahayna diidma rasmiya ma ayn ahayna diidma dani ku jirta bay ahayd in isaga loo soo maro unbuu rabay marka xataa soo mariddii uu odhanayey halla ii soo maradii iyadoon wax loo soo maray iyo wax haba yaraatee raalligelinahoo laga siiyey iyo wax allayaala wax taabashohoo laga taabtay ayna jirin buu haddana saxiix ugu duugay ammaana kala duldhacay ninkaasi waa nin khabiisa xukuumaddiisuna waa xukuumad khabiisada ummadda soomaaliyeedna waxaan leedahay waad aragtaan meesha xaaladi taagan tahay ugu dambeyn nabadoon ismaaciil xuseen haaruun waxaa tahay afhayeenka odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga maxaad fariin ama baaq u jeedinaysaa shacabka muslimka ee ku dhegaysanaya bismilah ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa anigoo ku hadlaya afka golaha dhaqanka ee xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaan baaq dheer ku jeedinayaa dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna waxa lagu hayaa waad aragtaan waxa loo soo hoggaaminayana waad aragtaan ninbaa gabay tiriyey wuxuu yidhi kudkudaa u liitoo ningeed wuu ka kiciyaa war niman yahow ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay diinteeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda ha difaacato ilaahayna ha ka cabsato yar iyo waayeella fadhiga ha laga kaco meesha aynu marayno ee xasan gurguurta dadka marinayo etoobiyana damaceeda aynu aragno waad u jeeddaanoo waynu aragnaa etoobiya ama abasiiniya waa yuhuuddii afrika yuhuuddii afrika wey yuhuuddii afrika inay ku disho iyo inay ku dabargoyso mooyee inayna wax nasteexa iyo wax naruuro a midna kuu gelaynin shakhsi kasta oo islaamihi wuu og yahay shakhsi kasta oo in uun diini dhuuxiisa ku jirta wuu og yahay naftuna maalin unbay bixi ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay ilaahay ka cabsada oo xaqa raacoo gaalada iska celiya wabilaahi towfiiq aad buu mahadsan yahay ee nabadoon ismaaciil xuseen haaruun waana kaaga mahad celinaya nabadoone fursadda aad siisay iyo booqashada aad ku timid ee stuudiyaha al andalus waadna mahadsan tahay assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza waxaana la diyaara walaalkeena suhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yuhuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza saacadihii lasoo dhaafayna duqaymo kala duwan ayaa la diiwaan geliyey ismaaciil oo goobaha duqaymaha ay ka dhaceen waxaa ka mid ah deegaanka dayrul balax ee dhaca bartamaha qidaaca ilaa toban ruux ayaa lasoo werinayaa inay ku shahiideen duqayn beegsatay guri ku yaala halkaasi sidoo kale mandiqada almawaasi ee dhacda galbeedka khaza iyadana duqaymo ayaa laga soo sheegayaa oo sahaynadu waxay halkaasi ku beegsadeen dad rayid ah soddon iyo saddex ruux ayaa la sheegay in tan iyo saaka oo sabti ahayd ay ku shahiideen duqaymihii kala duwanaa ee dhacay balse tirakoobkii ay soo saartay waaxda caafimaadka magaalada khaza afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay waxaa lagu sheegay in tirada shuhadadu ay gaarayso konton iyo shan ruux halka dhaawacyadu ay yihiin boqol toddobaatan kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun sagaal boqol iyo soddon halka dhaawacyadu ay yihiin boqol lix kun lix boqol labaatan iyo afar kale ismaaciil oo maalinkii afar boqol soddon iyo shanaad ayay socdaan xasuuqyada ka dhanka ah dadka rayidka ah dabcanna waxaa la rajaynayaa inay hore u socdaan wadahadallada muqaawamada iyo maamulka gumaystaha yuhuudda si dagaalada loo soo gabagabeeyo dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka mandiqadda waxay u soo dirtay wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo sidoo kale la taliyaha amniga qaranka dhammaantood waxa ay sheegeen in maamulka isugu yeeray israa'iil uu ka soo dabacay sidiisii hore markaana uu diyaar u yahay in uu galo wadahadal balse dhanka kale waxaa jira shuruudo ay wataan oo ay ku doonayaan inay ku cadaadiyaan muqaawamada kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay sheegayaan in maxaabiista aysan sii daynaynin ilaa ciidanka yuhuudda ay ka baxaan magaalada khaza dagaalkana la joojiyo si gaar ah xasuuqa lagu hayo dadka rayidka ah afhayeenka kooxaha muqaawamada filistiin oo galabta hadlayay abuu cubayda waxa uu sheegay in sahaynadu ay beegsadeen goob ay ku sugnaayeen maxaabiistooda abuu cubayda wuxuu intaa ku daray in xogo sirdoon ay heleen ay xaqiijinayaan in yuhuudda ay u qasdeen in ay beegsadaan maxaabiistaasi balse dagaalyahanada ilaalinaya ay ku guulaystaan inay khatartaasi ka fogeeyaan balse lala yahay mid ka mid a maxaabiistaasi masiirkiisa meel uu ku dambeeyey wuxuu mas-uuliyadda wixii dhacay dusha u saaray ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda benyamin netanyahu ee dhanka kale muqaawamada waxa ay faafiyeen muuqaal lagu soo bandhigay howlgal kamiin ah oo ay ka fuliyeen mukhayamka jabaaliya ee dhaca waqooyiga magaalada khaza muuqaalka waxaa lagu daawan karaa dagaalyahanada filistiiniyiinta oo beegsanaya askar ka tirsan ciidanka sahaynada iyagana halkaas dhimashay dhaawacay ku noqonayaan xubintaa kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشاد waa hagaag barnaamijkeenna faafareebka wararka ayaan ku guda jirnaa wilaayadii islaamiga galgaduud ayaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayadaasi waxay muddooyinkii lasoo dhaafay ka waday xamlad dacwadeed oo bulshada ku dhaqan deegaanadaasi wax lagu barayo deegaano dhowr ah ayay wilaayadu ka fulisay xamlada oo ay ka mid yihiin jacar ceelshiil ceelbuur iyo deegaano kale sidoo kale deegaanada ay wilaayadu xamlada ka fulisa waxaa ka mid ah deegaanka bargaan ee hoos yimaada magaalada galhareeri wafdi ka socday wilaayada galguduud ayaa halkaa gaaray waxaana munaasabad halkaa ka dhacday ka hadlay ugu horreyntii waaliga wilaayadii islaamiga galgaduud sheekh cabdulaahi abuu khaalid awalan alla subxaana wa tacaala ayaa u mahad celinaynaa allihiina abuuray noo doortay islaamnimada iyo iimaanka wakhtigan oo qiimada leh dadka muslimiinta ah diintooda inay bartaan diintooda difaacaan aada iyo aada ugu dadaalayaan wakhtigaasina soo gaarsiiyey allaha soo mahad celinaynaa bacdallaahi dhammaan dadka kulankan ama munaasabadan kasoo qayb galay ee reer bergaan qeybahooda kala duwan bulshada waa mahadsan yihiin runtii meeshaan saa lagu warbixiyey hadda waxaa ka socdaa xamlad dacwi ah oo ama buraarijiin ah dadka diintooda lagu buraarijiinayo mar walbana qofka intuu nool yahay wuxuu u baahan yahay in ziyaadsado cilmiga alla u dhowaashada macrifada inuu ziyaadsado waa loo baahan yahay nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa ilaahay faray subxaana wa tacaala cilmiga inuu ziyaadsado waa qul rabbi zidnii cilma runtii maanta waxaan soo booqnay meeshaan xamlada ku socoto dacwiga ah waxaad og tihiin xamladan magaceeda waxaa la yidhaahdaa xamlatu musab ibnu cumeer daacigii kabiirka ahaa loo yaqaano safiirulmadiina nabigu sala allau aleyh wasalam oo u diray madiino dacwada meeshaasay nabag uga hormaray oo gaarsiiyey saxaabigaas jariirka loogu magacdaray shicaarkeedan waxaa la yidhaahdaa ajiibu daaci allah runtii meelo kale ay soo martay jacar ayay soo martay ceelshiil ee degmada ceelgaras ta ceelbuur magaalada ee bergana waa u jeedaan marka hadafkii ulajeedka waxa waaye dadka waa dad muslimiin ah oo dad mujaahidiin ah dad wax badan soo taagnaaya shareecada ilaahay u taagan waad og tihiinna waxay aad iyo aada ugu dadaashaa bulshada si loo gaarsiin lahaa dacwada islaamka gaar ahaan dacwada maaragtay meesha muhiimkeeda da- dacwatu tawxiid ila allahi subxaana wa tacaala arrintaasoo ah wadiifadii ama shaqadii rusushii ambiyada ilaahay rususha ilaahay soo diray adduunkan soo maray dhammaantooda shaqadooda maxay ahayd addoommaha allah subxaana wa tacaala inay gaarsiiyaan hadafkii ilaahay ugu talagalay ilaahay u abuuray inay gaarsiiyaan wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun ilaahay subxaana wa tacaala addoomihiis wixii u abuuray inay isaga caawudaan taas markaa shaqadaas in la baro hooshaas loo sheego ilaahay rusushaas ayuu u diray rususha kadibna culimmada macallimiinta dadku wax yaqaano dadkaasa u taagan dalabatul cilmiga ayaa u taagan diintana saasay nagu soo gaartay hadda qarnaga aan marayno waa kun afar boqol iyo wax la jiro diinta markaa dariiqada nagu soo gaartay waa gaarsiin alla subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun waxa ugu horreeyo oo waajibka ugu horreeyo oo maaragtay qofka adduunka ku cusub iyo qofkii meel baadiya jooga ama qofkii waxbarasho dhaaftay dhan dacwada la gudbinayo waxa ugu horreeya ilaahay in la caabudo tawxiid ilaahay khaalisa ilaahay lagu caabudo taasaa ilaahay usoo diri jiray maanta runtii meelaha laga bilaabay xamladaas ama xoogga saarayso waxa waaye tawxiidkaas iyo salaada iyo waxyaalahay la xiriiro oo qofka islaamnimadiisi iyo camalfalkiisi ilaahay ku caawudi lahaa inay u saxnaato culummada ee hooshaas hadda ku jirtuna waa ku mahadsan yihiin waxaana noo sheegay ama u jeednaa in goobo badan hadda waxbarashada deegaankan ay ku socdaan ee dad kun ka badan ay diiwaan gashan yihiin ay u imaanayaan waxbarashada qadliyadaas markan qadliya muujinayso ay kheyr wanaagsan deegaanka hadday tahay ummadda meeshaan degan ee mustaqbalkooda iyo aayitiinkooda faa'iido badan u leh waxaan rabaa marka inaan buraarijiyo aad iyo aad u soo dhoweeyo meeshaan hoosha dacwiga ku socoto oo maaragtay ummadda odayaasha hadda yihiin culimmada hadda yihiin qeybaha bulshada dhammaantood ay maanta u taagan yihiin fursadan in laga faa'iidaysto fursadana maalin weliba lama helo nicmooyinka sidoodaba waxa waaye wakhtiga ay yaallaan adag gacantaada ku jirto fursada markaasa lagu faa'iidaystaa culimmadan hadda meelo kale oo deegaamo badan a jiro oo wilaayadan ka tirsan oo sidan oo kale ugu baahnaa laakiin waxaa loo soo horumariyey bergaan maadaama bulshadeeda mar badan la arkay maaragtay khayrjeelinka iyo dadaalka lagu ogyahay fursadaa marka waxa waaye si guud wakhti ay socon doontaa wakhtigaasi guri welbaba inay dacwadan gasho fardi welbaba ay gaarto kelimiday meeshaan kasoo koobayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaasi kadib waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay odayaasha dhaqanka ee deegaanka bargaan ee wilaayada galgaduud anigoo ku hadlaya odayaasha deegaanka bargaan waxaan soo dhowaynayaa walaayada weftiga ah ee nooga timiday ilaa heer gobol iyo heer degmo iyo culummada maktabka dacwada ee noo keentay dacwadan waxaan soo dhowaynaynaa culummada maktabka dacwada ee na soo gaarsiisay dacwadan haddii aan nahay odayaasha dhallinyarada dumarka hooyooyinka dhammaan waxaan bogaadinaynaa dacwadaasna soo gaartay ayaan bogaadinaynaa dadkeennana jooga magaalada daafaheedana waxaan gaarsiinaynaa dacwadaas in ay ku soo dhowaadaan ka soo qayb galaan waxaa la yidhi roob intuu da'aa ayaa la doogtaa haddii ayna dhaafto ee hadhowdii aan ku shallayno war culummadii dacwadiina soo gaarsiisay kama faa'iidaysan haddii hadhow lagu shallaayi doono waxaan leennahay hadda ha laga faa'iidaysto ha laga faa'iidaysto waa hagaag dhegaystayaal barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa qodobo kala duwan aad ku maqasheen waa naga intaa intaa mid la mida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doono insha allahu tacaala waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الاخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانشر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا